barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaali com
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha julaay sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku eegayno dhallinyarada magaalada jabuuti iyo hirgelinta warshadaha yaryar iyo qaybta ay ku leeyihiin shaqa abuurka ilaa laba sano saddex sano iminka ayay socotaa jirta shirkaddu waxaa noogu jira dee waxay leedahay ilaa saddex faasaad bay leedahay weli waxaan ku joognaa dee faaskii ugu horreeyey labaa noo hadhay marka labadaana insha allahu tacaala dee waan dhaqaajintoonaa waxaanu ilaalinaa deegaanka ayaan ilaalinaa xayawaankii aanan dhib u geysanaynin dhulkiina aanan kharribaynin oo
heesihii ayaad maqli doontaan iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida shirka labaatanka dal ee dunida ugu qanacsan uga socday dalka jarmalka ayaa shalay soo gebagaboobay iyadoo ay diiraddu aad u saarnayd madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dibadbaxayaal aad u tiro badnaa oo shirkaasi hareeyey guulaha madaxweynaha maraykanka uu ka gaaray shirka ayaa lagu sheegay in kulankii dhex maray isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin oo ay wada gaareen heshiis qabyo ah oo ku saabsan siriya iyo isaga oo ogolaasho ka helay dalka boqortooyada ingiriiska inay heshiis ganacsi oo deg dega gaaraan
kooxaha kombyuutarada jabsada oo toddobaadyadii u dambeeyey dhex galay shabakad ganacsi oo ay leeyihiin shirkadaha tamarta iyo nukleyerka maraykanka ayaa la sheegay in ay la shaqaynayeen xukuumadda ruushka sida laga soo xigtay war uu qoray wargeyska washington post jariiradda oo soo xiganaysa ilo aanay magacaabin oo maraykan ah ayaa sheegay in loo xaqiijiyey in kooxda weerarka geysatay ay gacansaar dhow la lahaayeen xukuumadda ruushiya
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanayo washington dhallinyarada maanta dhegaystayaal oo maalin kasta oo axada waxa aad ka dhegaysataan barnaamijka hal abuurka dhallinyarada oo aad duhur walba halkan kala socotaan waxaana toddobaadkan inoo haysa saara ciila nuur
dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aanu toddobaadkan ku eegayna dhallinyarada ku nool magaalada jabuuti iyo hirgelinta warshadaha yaryar iyo weliba shaqa abuurka waxaa barnaamijka inoo soo diyaarisay oo aan idinku wareejinaya wariyaha v o eda sagaal saciid faarax muddooyinka dambe dalka jabuuti waxaa kusoo badanaya warshadaha yaryar ee ganacsatada reer jabuuti ay furanayaan waxayna taasi fursad u tahay dhallinyarada oo inta badan shaqooyinka hela shirkadda bacaha samaysa ee jabuuti balastic waxay ka mid tahay shirkadahaasi dalka lagu soo kordhiyey waxaana ka shaqeeya in ka badan konton dhallinyaro ah haddaba waxaa caqabad ku ah hanaankooda ganacsiga bacaha kale ee sida kootrabaanka kusoo gala gudaha dalka oo dadku ay isticmaalaan haddaba cumar kaliil cukiye oo ka mida dhallinyaradaasi ayaan kala sheekaystay guud ahaanba aasaaskii iyo xaaladaha kala duwan ee shirkadaasi mar hore ayay horta fikradda ku dhalatay xajid oo ah gabadh soomaaliyeed ayaa markaasi fikradda la imatay oo qurbaha ku nooleed jabuuti bayna keentay kolley dowladduna de way gacan qabatay say u hirgelin lahayd brojegaasi amba mashruucigaasi amba ay la imatay way gacan qabatay ilaa laba sano saddex sano iminka ayay socotaa ee jirta shirkaddu alxamdulilah de meel fiican bay dee maraysaa waxaa noogu jira de waxay leedahay ilaa saddex faasaad bay leedahay weli waxaan ku joognaa dee faaskii ugu horreeyey labaa noo hadhay marka labadaana insha allahu tacaala dee waan dhaqaajin doonaa waxaanu ilaalinaa deegaanka ayaan ilaalinaa waxayna leedahay bacdeedu dawo markaasi oo aan ku darno oo xafidaysa markaasi deegaankii aan dhib u geysanaynin xayawaankii aanan dhib u geysanaynin dhulkiina aanan kharibeynin oo saddex bilood gudaheyga ayay dee ku baaba-aysaaba hadday cadcadda taallo bacdiisi marka takali iyadu male dawadaas aan anagu aan ku darno lastig bay iska ahaataayoo weligeed ba iska jirtaa oo ma baaba-ayso laakiin anagu intaan kaga horeyno baacdan kale kontrabaga ay magaalada wareegeysa waxaan nahay dawo ayaan ku darnaa oo sidaa nanoogu sharci geleeyaba dalka inaan kaga shaqaysano dawadaa daraaddeed ba ahayd waa kii dalka waa laga mamnuuca ahayd oo deegaanka iyo xayawaanka iyo wax oo dhan ba uxuntahay baa layihi waa la joojiya ahayd laakiin anagu sidaa aan ku iibinayna iminka aan kusoo galay baa inaan suuqa waa dawadaas aan ku darnaa oo dawadaas nabiy gardaabal baa la idhahdaa waxay u fiican tahay markaasi deegaanka oo dhib ma yeeleyso oo xayawaankii ku dhiman lahaana kuma dhimanayaan cuntadaa lagu ridan karaayo kansar lagama qaadi karo jaadkaa lagu duuban karaa wax kasta oo markaasi dee qofku uu baahdo uu ku qaadan karaa cuntooyinkii iyo wixii oo dhan ba ma dhibaataynayso markaas waxaa dilaysa waxaa oo dhan ba dawadan aan ku darayna dilaysa waa waxay ku noqonaysaa sidii cuver waa hagoog bay ku noqonaysaa dabool wixii kimikaalkii bay ka xafidaysaa qofkii bilaadankiina ay dhibaataysa markaasi dawadan
markaa dawadan idinku xaggeed ka keenteen xaggees lagu sameeyaa
waxaan kasoo iibsanaa horta dibadda ayaan dawada kasoo iibsanaa waana dawo laysku waafaqay deed oo international oo laysku wala ogolaaday oo la sharciyeeyey shahaadadeedu waata halkaabay ka muuqataa oy ku taallaa inaana na soo siiyo annagana noo ogolaaday nacam inaan ku darno bacda bacdaasi aan ku darnana ay dhibaato bili-aadanka iyo xayawaankaba ay u geynaynin markaasi marka waan soo iibsanaa dawada dibaddaan kasoo iibsanaa kuwan kenya tan kotarbaanka iyagu dawadan maxay ugu diri waayeen
dawadan waa qaali weeyaan oo oo dee ma awoodi karayaan fursadna uma haystaan dadkana kama naxayaan dee dalkana kama naxayaan oo dee waa wax dibadda laga soo qaaday raqiis baa lagu soo qaadayaa dadki iyo dadkaba waa lagu sii daynayaayo iyagu waxay doonayaan in waxaa yaray faa-iidada yare kasoo galaysa unbay u danaysanayaan laakiin waa dhib iyo sun marka qof dee ka shaqaysanaya walaalkii inuu dhibaateeyo dembi weyn bay ku tahay baan umaleynaa waxaana la gooyey dalkana la goynay dadkana la goynayaa raqiis bay ku imanayaan oo dadki waxay leeyihiin way niga jaban yihiin bac jaban baan hale bay leeyihiin laakiin waa sun ayay markaasi isticmaalayaan marka xaggii dalkina uma fiicno oo dee waa kanoo dhaqaalihiisii uma fiicno anaku dee waxbaan kusoo kordhinay dalka oon kusoo birina hadday cashuur tahay iyo hadday dad shaqaalayn ay tahayba fursado badan baan soo piirinay tani aan fursad soo biirinay dee halkar ka soo galaysa yaacaysa kontrabagaas eena sumaysan ayay haddana dadku u xaqliyaan inta badan marka waxaan ka codsanaynaa ummadayada iyo dalka madaxdaba waxaan ka codsanaynaa inaad inana garab joogsado sidaan u hirgelin lahayn bacdayadaas dawada wadata insha allah qofkii aan arag si bac loo sameeyo sawir haddaad naga siiso seed u samaysaan a bacda waxaan ka sameynaa horta chemical aan soo iibsano oo la yidhaahdo abuuritaankii ugu horreeyey bacda ayaa la yidhaha oo waa waxayd idhahdee ugu horreeyey eed ka abuureysay marka kaasaa lagu shubaa dee mashiinka lagu shubayaa mashiinka marka lagu shubo waxaa waa laysku laaqaade oo kuleer baad ku daraysaa noocyal kale ku dardaraysaa kii jilcinaysaad ku daraysaa dawadan aan sheegayay baad ku daraysaa marka intaa ayoo dhan laysku laaqo ayaa dee mashiinka lagu shubaya mashiinkuna uu jiidanayaa uu dhalaalinayaa markuu dhalaaliya wuxuu soo tuuraya iyadoo sida filimka ah ayuu soo tuurayaa waxay ku dhacaysaa rool bay ku dhacaysaa uu duubayaa markuu duubo ka uu duubo waa la qaadaya waxaa la geenayaa meeshii maqaska ayaa iyadana la geenayaa uu googoynayaa maqaskaasi haddana uu dubaari dubaarad buu sameynayaa kaabay ka baxaysaa markuu isagu googooyo uu dubaaradiina u sameeyo ka baxaysaa waxay utegaysaa ku kale oo mashiin kale galaysaa wuxuu u sameynaya dhegti yaraaye la qabsanayay ayuu usoconaya ayuu u sameynaya kaasina way ka baxaysaa waxaa lagu gurayaa tu kale oo kiishkii ayaa lagu gurayaa oo lagu cabeynayaa marka la cabeeyo haddana mid kale sii galaysa kaasaa afka ka yartolaya wuxuu ku dhex ridayaa waraqad yar oo calaamadayada ah ayuu ku dhex ridayaa waxaad soo hadal qaaday shaqo abuur imise dhalinyaro ah ayaa shaqo siisaan oo idinla shaqaysa
ilaa hadda waxaan yihiin shan iyo afartan marka in kaleo dee iska bar- baratana way jiraan oo dee weli aan shaqaale aanan ahayn oo tababar ku jirtana way iska jirtaa way badan yihiin intaas badee hadda shan iyo afartan kaan sheegayaba holley kolley dee gurigay fadhin lahaayene laakiin maanta camal bay hayaan bay ka dhigan tahay oo gurigi way kasoo baxeen oo subaxi bay soo kal lahaan oo niyadooda iyo moraalkoogu fiican yahay marka haddee kolley wax badan inaan soo kordhino anaku ayaan uhayn u haysanaa oon dalka wax kusoo beerinay sidaasaan rabnaa dee inay dowladduna na garab joogsato oo dee bal waxa aan tiltilmaamayno inay naga qabataan rajeynaynaa dhalinyaradan hawshan qabata yaa baray i- yaa tababarkii ugu horreeyay macnaha xaggee xaggee ka heleen
kolley de dalka jibuuti lagama oqoon baax sida loo sameeyo iyo eh, sida loo abuuraba laakiin markay fikradda ay ku dhalatay xajiyaddu haddana waxay dalbatay dee dadkii waxaan khibrad lahaa inay keensato marka laba nin oo markaas injineer ah ayay dibadda kasoo qaaday labadii nin baa dee markaas u dhaqaajiyey shaqadii kolley ciyaalkii dee reer jibuutina labadii nin ayaa tababaray eh, sidii loo sameynayay sidii laiskugu dardaray qaabkii loo sameynayay sidii loo googoynayay sidii loo cabeynayay waxaa oo dhan ba labadaa nin ee markaasi ajaanibka ayaa tababaray haddana dee waxay noqdeen ba iminka ciyaalkii iyagaa macalimiinoo labada halkaaba iska fadhiistaanoo way daawadaanun isay wax u socdaan iyo unba yara eegaan oo kormeeray noqdeen hadda laakiin shaqada iminka inta ugu fara badneed waxaa gacanta ku haya rag dhalin reer jibuuti ayaa ku haysta gabdhe iyo namabale suuqaygu hadda wuxuu ku koobsan yahay ku kooban yahay jibuuti oon la xarbinaynaa oo dhaafi kari laanahay laakiin geeska africa oo dhanbe inaan bacda geyno insha allah ayay didiiladeedu tahay hadda dhawaan waxaan keenayba wixiibihii noo sahlayay ayaa noo yimiday laakiin waxaan u baahan nahay un inaan nana nana garab joogsado
Een, jabuuti inta badan waxaa jira dhalinyaro badan oo iska een, bilaa shaqo ah Een, ma ku tala jirtaa inaad tababaro siisaan oo kale xataa hadday idinkeeda la shaqeyn oo kale say xirfadan meel kale uga shaqaysan karaan ama haddii idinkuba aad sii qorshiin laba aad sii dhex gashaan
ha waxaan leenahay waan siin karnaa ahlan wasahlan baan leenahay qof kasta oo rabo inuu markaasi wax barto oo aqoontu waa shayga ugu horeeya adduunka ugu qaalisan ee qofka bini aadanka inuu aqoon yeeshaa ugu qaalisan Een, gacantoo laga shaqeeyana waagi hore waxay ahayd ceeb laakiin iminka waxaa la ogaaday adduunka waxa ugu qaalisan eh, qalinka maaha gacanta iminka ugu qaalisan farsamada gacanta ayaa ugu qaalisan marka darkii hore waagii hore reer jibuuti way nici jireen farsamada gacanta laakiin imin hadda way soo inay soo irfafahmayaan baad moodaayo oo dee qofka farsamada gacanta yaqaani shomer ma noqdoba ah shomer ma noqdoba laakiin kani kale wax soo bartay ama jaamacada kasoo baxee biro kolley dee wuxuu doonayaa wixiisii oo dee wixiisiina kun qof ah kun qof baa joogto oo dee iyago wixii wala sita marka uu ku yaraatay dee meesh bayskii ah bayskii baa ku yaraaday janiskiina uu yaraaday saaba in badan oo dee markaasi doctora amba sita ay iska wala fadhiyaan oo xaafadaha iyo guryaha iyagoo saluugeyna haddana shaqadan kale ee dee gacanta marka waxaa waanu ku gargaaraynaa annagu waan u saacidaynaa inaan walaalahaya aan wax barno aan wax u fidino ahlan wasahlan baan leenahay iminkadan ba ciyaalka jaamacadda dhigtay kolkol bay stashna kusoo baxaan kolkol su-aaleyna weydiiyaan waan uga jawaabnaa deed oo wax alla waxay u baahan yihiin ule saan u sameyno eh, saan u falgargaareyno eh, saan u abuurnay eh, saan usoo dejisano waxyaaba cinkaasayna weydiiyaan waan u bandhignaa oo uga waranaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka toddobaadkan oo ay noo soo diyaarisay wariyahayaga sagal siciid faarax waa naga intaa intaynu mar dambe kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsantahay saare cidle nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhinacii ciyaaraha intaynan aadin haatanna dhinacii heesaha aan ku nasanno fanaanka cabdiqaadir jubba hees uu ku luuqayo
kacday roobkiyo saymihii ku rarna rabbi nooga shubayo rabtii ay warshiiqahay ku rushay reedaha begi ruuxi yaaqee. Intaan dul joogo raasaatu, aboon maa raabo ruux kaalee. haweenkaa roona isoo nucul adag ismigii ruuxeeyaaye iyo doodii rasmi uu u soo baxay rasmi uu soo baxay raamadka geliyo riihiyo loodoo dhalay mugtii webiga jooha ridaha ay daaqaan ramadka geliyo riihiyo loodoo dhalay mugtii webiga jooha ridaha ay daaqaan sida loogu reeyaan habboon ku riyaaqayo naftaad raali gelisee sida loogu reeyaan habboon ku riyaaqayo adaa ii rafiiqee intaan dul joogo raasaado habboon maa raabo arun kaalee dacadkaa roona isoo rucul ada rasmigii ruuxeeyaaye arrintan dul joogo raastaad haboon maa raabo ruuxkaaye dacadkaa roona intaa duljooga raasaduun habboon marrama ruux kale codka macaan iyo cabdulqaadir macalin jubba dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta iyo idaacaddeenna duhurnimo barnaamijyada idaacadda v o a wixii idin dhaafana dhegeystayaal waxaad ka dhegeysan kartaan website-ka laanta afka soomaaliga ah oo somali v o a somali dot com barnaamijka dhallinyarada waxaa maanta wadajir halkan idinkaga daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jaamac buule jaamac hee jaamac maanta waa xagganaad soo yareegeysaa ha waa axad bay u egtahay soo ma xad xad xad iyo fasax iyo halkan dee jimcaha ee afrika oo kale ka dhiganta oo halkan maalinta inagu dee afrika jimcahaynu haysan jiray oo la nasan jiray oo magaranaysa halkanna axaddaa la nastaa marka waanu shaqaynaynaa iyadoo dadka wadadana ay nasanayaan.
ha- wadadana cidna ma marayso aruurtii markaad soo kala lahaysido waxyaabaha ugu badan dadku dareemaan aruurta axadda markaad soo kacdo waxa weeye aad axadda ka dareemaysaa wadadii oo aan gaadhiba maraynin adiga mooyaane marka hargeyso maalmahay ismaaciilow aysan waddada baabuur marin ya may maalmaha xadda halkan ma ka hadlaya laakiin marka laga hadlayo xaggeenna maalinta jimcaha ayaa dadku aad u nasaan marka haatanna dhinacii ciyaarahan filayaa ayaa farsamo yaqaanku inoo gacan haadinayaa Mm, waxaana inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa goordhoweed lagu soo gebagabeeyey magaalada minneabolis ee gobolka minnesota tartan kubadda cagta ah oo maalmahanba halkaas uga socanayay kooxo kubadda cagta ah oo ka dhisan dalkan maraykanka waxaa la socday ciyaarahaasi faynaalkiina goobjoog ah waryaheena gobolka minnesota maxamuud mase cadde oo inoogaga warramaya waxaa goordhoweyd magaalada minneapolis ee gobolka minnesota lagu soo gebagabeeyey koobka ciyaaraha toddobaadka soomaalida kaasi oo muddo toddobaada ka socday magaalada minneapolis ciyaartiisa kama dambaysta ayaa waxaa isugu soo baxay kooxaha aldi st cloud minnesota iyo o b k oo ka socotay magaalada seattle ee gobolka washington kooxda kubadda cagta ee aldi ayaa saddexii eber ku dharbaaxday o b k waxaana ciyaartaasi gebagabadeedii koob ka la siiyey kooxda kubadda cagta ee aldi waxaa xusid mudan in ciyaartooyda aldi ay inta badan ku guulaysteen abaalmarinadii iyo biladihii intii uu koobku socday ay mutaysteen ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara ee nambarka toddobaad xigta ee kooxda aldi ayaa ku guulaystay gooldhalinta ciyaaryahanka la yidhaahdo baari oo lagu naanay soboboto asad waa wiil laacib oo qad ka dhexe ka ciyaara banuunigana u furta sidii laacibinta yurub oo kale ayaa isagana la siiyey ciyaaryahanka ugu wanaagsan intii koobka socday sadiiq oo goolhaye u ah ayaa isagana waxa uu noqday goolhayii ugu wanaagsanaa intay ciyaaruhu socdeen macalinkooda macalin maxamed eto na waxaa la siiyey macalinkii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu halkan ay ka socdeen ciyaaraha ayaa muddadii ay socdeen waxay ku dhaceen jawi nabadgelyo ah wax qalalaasa ama dhibaato ahina kama aanay dhicin maxamuud mascade v o a minnesota dhinaca kalena magaalada toronto waxaa jimcihii ka furmay tartanka kubadda cagta ee somaali wiig oo sannad walba magaaladaasi lagu qabto faahfaahinta tartankani ayaan waxaan goordhoweyd ka waraystay baashe cali baashi oo ah afhayeenka guddiga qabanqaabada ugu horraynna waxaan weyddiiyey bal inuu igaga warramo wakhtiga uu soo bilowday tartankani tartankan somaali wiig waxuu marayaa sanadkii labaatan iyo toddobaad ayuu marayaa somaali wiigna waa magaaladii ugu horreysay hooyo u ahayd oo lagu aasaaso waa dalka canada magaalada torono magacaasna halkan ayaa lagu bixiyey ilaa uu gaaro meel walba oo tamarka ciyaar lagu qabanayo yurub iyo maraykanka meel walba in maaragta soomaali wiig magaca la isticmaalo taasi waxay sharaf u tahay reer torono ciyaarahan waxaa aasaasay ciyaartooy ahaan jiray ka wada ciyaari jiray naadiyadii soomaaliya halka markii la wada yimid iyo waxaa bilaabay somaali wiiga tiam ka tirsan corono oo ciyaartooydii ahaa siri aad ahaa wadanka ku ciyaari jiro professionalska ahaa iyo ciyaartooyda d c oo ilaa iyo hadda kasoo qayb gala ciyaaraha labadaas tiam ayaa lagu bilaabay ciyaaraha somaali wiig waayahay marka tartanka sanadkan ilaa iyo imise kooxood ayaa ka qayb galay
sanadkan two thousand seventeen waxaa ka qayb galaya laba iyo toban koox ayaa kasoo qayb galay saddex koox waxay ka yimaadeen yurub ayay ka yimaadeen laba kooxna waxay ka yimaadeen maraykanka ohio minnesota yurubna waxaa ka yimid laba koox oo ah ingiriiska maadaama ingiriiska uu weyn yahay koox waxay ka timid birmingham kooxna waxay ka timid north london sars ayaa la yidhahdaa koox kalena waxay ka timid magaalo ka mida magaalooyinka holland marka saddexdaas koox oo yurub ka yimid iyo laba koox oo maraykanka ka yimid iyo toddoba koox oo ah local canadian ah not only tolono waxaa laga kala yimid ottawa iyo hamilton iyo edmonton afarta kale harsena waxa waaye tiyuunka tolono waayahay marka goorma ayaa lasoo gabagabayn doonaa imise maalmood ayuuna tartankan socon doonaa tartanka wuxuu socon doonaa labiyo toban maalmood waxaa lasoo gaba kow iyo toban maalmood sorry waxaana gabagabayn doonaa lix iyo tobanka julaay haddii ilaahay yidhaahdo ayuu gabagabadii noqon doonaa finalkii kaasi wuxuu ahaa baashe cali baashe afhayeenka guddiga qabanqaabada ee tartanka kubadda cagta somaali wiig ee magaalada toronto dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo daadihinayay barnaamijkii ciyaaraha ee dhallinyarada maanta dhegeystayaal haatanna aan ismaaciil xuseen farjar ah ka codsada bal inuu noo dulmaro qodobadii warka mid ka mid ah mahadsanid jaamac kooxaha kambyuutarada u dhaca oo toddobaadyadii u dambeeyey dhex galay shabakad ganacsi oo ay leeyihiin shirkadaha tamarta iyo nukliyeerka maraykanka ayaa la sheegay in ay la shaqaynayeen xukuumadda ruushka sida laga soo xigtay wargeys uu qoray war uu qoray aandhaahdee wargeyska washington post jariiradda oo soo xiganaysa ilo aanay magacaabin oo maraykan ah ayaa sheegay in loo xaqiijiyey in weerarka ay kooxdaasi geysatay uu gacansaar la lahaa xukuumadda dalka ruushka waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaan soo gaarnay xilliga aan hawada idiin soo marin jirtay qaybtii heesaha hees aada u macaan ayuu ismaaciil baasoo xulaan u malaynayaa isna ima dalyeelo iyo xaliimo khaliif magool
Yeah.
xaliimo khaliif mogol wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo ay si wada jira idinla socodsiinayeen jaamac buulle jaamac iyo anuu ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere tan iyo intayna hawada dib ugu kulmino afarta galabta waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
Thank you.